fu'aad cabdulqaadir oo ka mid ah dhallinyaro soomaali ah oo laga soo daayay xabsiyo dalka dibaddiisa ku yaalla oo ay ku mutaysteen falbur cadbadeednimo ayaa idaacadda v o eda uga warramay waayihiisa xabsiga muddadii uu ku xirnaa iyo wixii uu ka bartay fu-aad oo dhowaan buug qoray ayaa sheegay inuu xirnaa muddo toban sano ah isaga iyo raggii la socday oo la qabtay sannadkii laba kun iyo labaiyo tobankii markaasoo ay soo afduubteen doon laga lahaa dalka cumaan waxaa soo qabtay askar ka tirsan ciidamada badda ee dalka holland kuwaasoo u gacangeliyey dowladda cumaan oo dalkeeda maxkamad ku saartay xukun sannado xabsi ana ku riday wuxuu u warramay wariyaha v o e da faadmo yaasiin jaamac
labada kun iyo labaiyo tobanka bishii lixaad baan garacad ka baxnay garaca haddaan ka tagnay dooni baan wadanay dooni doonidiiban iyo ayag naga kharaabtay dooni kale cumaani aan qabsanay doonidii cumaanida aan qabsanay annagoo haysano oo dadkeedii iyo waxeedii haysano wadano oo soomaaliya soo soconna baa waxaa nala kulmay markab hunandiisa oo maraakiibta badda war maarata waardiisa marka ahayd markabkaasaa na qabtay dabeedna saddex beri kabacdi ku nagu wareejiyay dalka cumaan dalka cumaan baa nala ka dejiyey toddoba bilood baa xirnayn toddoba bilood oo afarta adin nala ka xiray qolkii qolalka maalinka nala ku xiray laakiin markii dambe maxkamad baa nala geeyey waana na xukumay dabeedna waxayna geyeen xabsiga weyna ku yaala cumaan xabsiga toban sana nolol badan oo kala duwan baan xabsiga dhexdeeda kasoo maray asaga gudihiisa waxaan ka simin waxbarasho inkastoo de hore aan kusoo bartay haddana waxbarashada meesha kasii bilaabay waxaan ku bartay shareecadana waa bartay luqadda carabiga waa bartay arrimaha bulshadana waa bartay kun iyo labaiy tobanka bishii lixaad baana laqabtay labada kun iyo saddex tobanka bishii saddexaad baana la geeyey meesha la yihahdo maskad na la geeyey caasimadda xabsi weynana la geeyey halkaasa waxbarasho ku bilaabay suuradda bartaasa qur-aanka ka bilaabay qur-aankana waxaa dhameeyey labada kun iyo sideed tobanka bishii sagaalaad meelahaasaa dhameeyey sidoo kale luqadda carabiga aan baranayey kitaabka fiqigaan baranayey axkaamta oo dhan baan baranayay tawxiidkaan baranayay aduu meeshaas waxbarasho fiican ku qaadan alxamdulilah rabbilcaalamiin dabeedna labadii kun hadii la gaaray arrimaha bulshada iyo waxyaalahaasaan maarata ku biiray inaan barto marka alxamdulilah waa kasii faaidnay waana maarata faa'ido weyn bay noo ahayd isbedel weyn bay noo ahayd waxayna ahayd waqti markii la fiiriyo waqtiyada soo maray waqti igu qaalisanayd waxay ahayd oo aan ka faa'iidaystay waqtiga xabsiga ku jiray tobankaa sano horta xabsigu waa asagaa wuxuu yahay asagaa wuxuu yahay duruus lasmisaa duruusa marka waxyaala badan oo kalena waa ka faa'iidnay xabsiga aad ku jirtay imise qof ayaa soomaali ku xiraa oo burcadbadeednimo ku eedeysnaa soddon iyo saddex nin bay ahaa baan ahayn adiga iyo imise adiga kula socday aniga shaqsaanta lix qof bay la soctay lixdiini marka ma lani soo daayey waana la soo daayey labada kun iyo labi kow iyo labaatanki markay gaadhay baa waxaan isku dayay inaan looyar qabsano inaan ku doodno anoo ciyaal baan halkaa soo galnay aduu looyarkii lacagna la baxno imise sanaa jida markii lagu xiray walaa la xabsigii markaan galay sagaal iyo toban sanaa jiray markaan kasoo baxayna sagaal iyo labaatan sana jiray oo maasha allah wax soo bartay oo waxbarasho fiican soo qaatay oo dee isbedel iyo wacyi badan soo qaatay marka almuhim markii aan joognay sagaal sagaal labaatan markaan jiro oo labada kun iyo kow iyo labaatankii bishii laga toonaad baan kasoo baxnay meeshaas laba baan qabsanay soomaaliya haddaa timi nolosha cusub kuu bilaabatay maxay ahayd soomaaliya haddaa imid nolol cusub ay bilaabatay labada kun iyo labada kun iyo kow iyo labaatankii bishii dhowtoonaad baan kasoo tegay magaalada boosaaso ayaan jooga kasoo gudbay gaalkacyaan imid gaalkacyaan ka bilaabay hor leh waxaan bilaabay inaan markaas maaragtay ku bira ururka caafimaadka dhakhaatiir baan turjubaan waxaa luqada carabiga aduu sanad baan la shaqaynayay si fiican baan maaragtay wax uga faa'iiday caafimaadkaan bartay dabeedna loo horro ganacsigaan galay markaasaan reer iyo guursaday alxamdulilah rabbilcaalamiin gabadhan guursaday marka markaasaan ula horro waxaan bilaabay ganacsi bilaabay alxamdulilah marka isbedelkaas fiican baan sameeyey dabeedna buug baa jiray aan ii soo dhaafay oo marka horan xabsi aan ku qoray oo dhulka qarsoon la yidhaahdo xabsi aan ku qoray markaan dambana banaankaan ku dhamaystiray oo buug cajiiba weeye oo afkaarta idil ka hadlayo oo dee noloshiio idil masalaya weeye qofkuna wax badan oo ka faa'iidayo isbedel badanna oo ka faa'iidayo
fu-aadow ma is leedahay xabsigu xal buu ku ahaa in badan buu ii ahaa nolosheedaba intii ugu fiicnayd aan kasoo maray inta xabsi ku jireen ahayd hadda waxaa la sheegayaa in burcadbadeedii ay dib usoo cusboonaatay marka adoo og dhibka ay leedahay iyo dhibaatada ah kasoo martay maxaad fariin ah oo aad dhalinyarada u diri lahayd walahi waxaan leeyahay waxaan soo arag wallahi xabsida waa dhib layihiin dhibaato weye idinka iyo waalidkiin iyo kulli waa ku dhibaatoonaysaa qofkuna haddii la xiro de waalidkii dhib buu gelayaa isaguna dhibaato gelaya marka waxaan leeyahay fikirkan burcad kala yihahdo waa burcad burcad marka faa'iido male hadda hadda lacag kasoo heshidna faa'iido male oon xaaraan haddaad aadan kasoo waayin ama ku dhimatin ama lagu xirana waa khasaaro mar kasta marka burcad waa khasaaro waxaan leeyahay marka dhalinyarada soomaaliyeed afkaarta inaa bedeshaan oo hadda dhulka wax kala soo baxdaan waxaan oranaya ka waantooba kuwa haystana waxaan leeyahay ka waantooba haddii cado qayb gaaro
kaasi wuxuu ahaa fu'aad cabdulqaadir oo u warramayay wariyaha v o e da ee magaalada boosaaso faaduma yaasiin jaamac